waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali wuxuu ku saabsan yahay barnaamij waa taxriibka weliba waxaa loogu talagala dhalinyarada oo oo rabta inay soo taxriibaan dhalinyarada ku rajeynaysa inay soo taxriibto inay ogaadaan dhibaatada ku saabsan taxriibka weliba markay sooma soo maraayaan etoobiya libiya sudan iyo hadhowna maxaa marka waxaa la rabaa in loo sheego dhibaatadii beenta dadka loo sheego oo weliba dhalinyarada mugafo iyo dhalinyaro badan oo oo aan la hadalnay waxay noo sheegeen weliba waxay arrintan kusoo baxday dhalinyaro badan baa lala hadlay waxay dhaheen marka ugu horeysay de waxaa nagu yiri inay taxriibka ay adiga wakti badan ina uqaadin inay soo gaaraan qurbaha weliba yurub maxaa le lacagta aada u badneen laakiin markay libiya yimaadeen inay dhibaato badan la kulmeen saasoo waxaa loo sameeyey information campainkan waa gartay marka dhalinyarada aada la hadasheen waa kuwo yurub soo galay oo dhibaatooyinkii ay soo mareen aada ka wareysateen
ha abu markii waxaa dhalinyarada waxaa la sameeyey anaga research baan sameynay waxaa wadamo badan oo yurub baan ku wareegnay oo italyaaniga jarmalka sweden maxaa la jiray toddoba wadan oo sweden holland kulli meelahaas an baa la maray meelaha qaxootiga soomaalida oo cusub ay soo galeen waxaa la marka waxaa la raba in la ogaado adiga soomaali keliya ma arrintan ma khuseyso eritreyaan hadda way khuseysaa marka soomaali eritreyaan baa xoog la saaray waqtigaas markii lala hadlay dhalinyaradii weliba maxaa moodan waxaa lala hadlay labaatan labaatan qofood oo ku jirto dumar iyo wilil iyo dhali hataa caruur ku jiraan oo la weydiiyey maxay aad aad u aragtaan dhalinyarada kulligood waxay nagu dhaheen ee weliba noo sheegeen aan la hadalnay weliba dumarka waxay noo sheegeen in lasoo farxumeeyey inay dhibaa maxaa hali jiray qaar hadda waxay noo sheegeen inay dumar qaar la maxaa la reebtay wiilasha waxay noo sheegeen inay maxaa la jiray si xun loo dilaayo habeenii subax qaar hadda asxaabtoodina meesha ay ku dhinteen weliba waxay dhaheen inta soo baxday ala arkaa laakiin inta meesha ku dhimatay iyo inta waxaa meesha weli ku jirta ma la ogama la tirin karo marka waxay rabeen inay ayag naftooda baa codkooda dhiibta oo rabeen inay dhalinyarada u asxaabtooda ama kuwa ku rajeynaya inay soo baxaan inay la qaybsadaan arrintan marka testimonial waxaa sheekayaal baan ka duubnay qisadoodii oo wadamadii anaan aan marnay kulligoodna waxaa ka arki kartaa websitekeena oo ayagoo ka sheekeynaya dhibaatadii lasoo kulmeen taxriibka waa gartay marka sheekooyinkaas aad ka duubteen dhalinyarada yurub jooga sidee ku gaarsiiseen kuwa africa jooga oo laga yaabo inay iyaguna ku tala jireen inay safarkii oo kale soo galaan horta waxaan sameynay kow ogta adduunka hadda sida hore maaha social media baa waxay noqotay muhiim so dhalinyarada badanna waxay kamid aheyd ay noo sheegeen waxay inay asxaabtoodii ka horeysay ay ku arkeen social media ayaka mas-uul soo gashay marka waxaa sas daraadeed in ayag naftooda waxa kamid aheyd inay soo baxaan u keentay inay nolosha markay arkeen asxaabtoodii oo soo baxay ay ku noolaayeen inay dhaheen anagana balaan soo taxriibna sas daraadeed waxaan sameynay facebook twitter haddana waxaan ku rajeynana inaa snapchat sameyno weliba waxaana keenaysa waa meesha dhalinyarada u badan yihiin saa ayaka uu aan halkaas kala hadalno aan u gelino videoyaasha taas keliya maa arrintan waxa lagu maxaa lagu koobay wadankii haddaa waxaan sameynay awareness campaign weyn waxa waaye wacangelin ah iskuulada jaamacado aa lagu wareegay waxaan ka bilaabnay weliba somaliland insha allahna waxaan rajeynaynaa inaa haddana puntland iyo south center soomaalia inaan si wadanka aan aan gaarsi aan gaarsiino hadda hadda waxaa la sameynay waxaa hadda jigjiga waxaa ku yaalo ogtiinaa maleena kaamyaal meel kaamyaal badan baa ku yaalo oo qaxootigii oo soomaaliya kasoo kasoo maxaa ahay kasoo tagay ay ku jiraan weliba hataa kamid yihiin qaarka soo taxriibo halkaasna maxaa ahay dad baan qabanay soomaali ah inay maxaa la hadlaan dhalinyarada oo ku jira kaamyaasha marna waxaana waqti lasi maxaaha tusnaa videoyaasha aan la hadalnaa la kulinaa waalidka haddana waxaan la kulinaa dhalinyarada dhalinyarada hata waa kala qaybinaa marna dumarka waxaan u sameynaa workshaabyaal ah marna waxaan u sameynaa wiilisha so muhiimka waxa waa inay waxa laga hadlo oo la tuso dadkii oo la gaarsiiyo haddana waxaan xoog saarayna in hadda somaali mediahan maxaa ahaa inaan kasoo daayno videoyaasheena oo ah kuwa weyn oo wadanka laga fiirsado marka anaga intii xoogeena waa waa waxaan qaban karno waa qabanoonaa sidii u gaarsiina arrintan dhalinyarada iyo hadda waalidka waa gartay marka dhallinyaradan yurub soo gaartay oo aad la hadasheen oo videoyadii aad ka duubteen markay fiiriyaan ama aad kala hadasheen dhibaataday soo mareen ma ka shalaysanaayeen yurubse waxa ay kala kulmeen iyo sida ay moodayeen isku mid miyay noqotay mise waa kala duwanay kuwa u badnaa way ka shalaayeen dadka waxaa markii yurub soo galayeen horta wax in loo waxay dheen aan aan loo sheegin ay ogeyn waxeen markii yurub aad soo gashay dee sharciga ma lagu siinaa isku maalintaa soo gashay so waxa waxay dhaheen cam waxaan ku jirnay cam meesha qaxootiga qaar saddex sanay ku jiraan qaar haddaa afar sanay joogaan waddanka weli sharci ma helin qaar moodan waxay ku jireen afar sano oo marba maxaa sugaayeen qaar haddaa waxay dhaheen maxaa la jiray saa meesha u fadhinay baan aan wax aan qaban aan weyne aan naxsannahay ma sharci baa lagu siinaya ma sharci baa lagu siinayna weli ku jiraan dhibaatada jirtan waxay dhaheen dhalinyaradii de waalidkii markii aa waddanka soo gashay ama dadkii aa kasoo tagtay waxay kaa sugayaan lacag inaa usoo dirta because qurbihii baa soo gashay qofkana markuu qaxooti ku yahay oo kaam ku jiro dee dee lacagtii asada cuntada uu badar waxyar la siiyo ma ka badno marka taasna moogta dhalinyarada waxay u keentay dhibaato badan oo ah inay maxaahay isku duqaan inay maxaa walwal maxaa ku abuurmo marka dhalinyarada waxay dhaheen haddaan ogna lacagta naga soo gashay taxriibka dee ma soo bixin lahayn laakiin dee marka hore waxaa noo sheegay inay arrinta markaa yurub soo gasheed inaad guri helaysid inaad sharci helaysid inaad noloshaad an isbedel maxaa isku arkaysid laakiin waxay dhaheen saas ma aha dee waa sidii africa markaan joognaa aan nolol raaxa badan ku jirna aan ku noolna waa gartay dhanka kale markaad tagteen xeryaha qaxootigo jigjiga ku yaallo aad sheegtay ama somalilan dhallinyarada aad la hadasheen hadalkan aad u sheegeysaan iyo wacyigelintan sidee bay u qaateen ma ku qanciseen bay kula tahay in aysan safaradaasoo kala gelin mise waxay u qaateen uun inaad u diideysaan inay yurub gaaraan maxaa horta dhalinyar aniga dada dad soomaaliya ka shaqeysa waxay dhalinyarada waa ogtaa qofka bilaadanka marka dhalinyarada dee qaar waa qaar waxay weli rabaa inay soo baxaan qaarna maogtaa way isbedeleen waxay dhahayn haye qaar waxay dhaheen okay haddaan joogo qaar horta waxay dhaheen ma ogeynba waxaan an qaar waxay dhaheen haddaa dadka video ku jira waa dad aan aqaano oo aan aqaanay marka waddanka joognay marka laakiin kuwii oo wadankii waxay markay fiirsadeen dee isbedel qaar waxaa arkaysaa markay videoya fiirsadaan murug iyo iska gabdhaha hataa weynaya markiiba arkaan gabdho walaalahooda oo dee dhibaatadaas lasoo kulmay marka bil-aadanka maogtahay annaga maxaa ahay qofka markaan tusnay videoyaasha waxaan ka aragnay inuu isbedel dhinacooda dhalinyaradii ku aragnay taasna waa waxa anaga rabnay ma dhahowna qofka ha soo bixin taasna u n c waxay dhahowso muhiimka waxa waaya maxaa dhalinyarada la gaarsiiyo waxaan wadno iyo hadhowna qofka bilaadanka inuu ogaasada uu maxaa go-aanka uu qaato inuu inuu rabo inuu soo baxa ma soo bixin laakiin annaga waxa waaye xooga saareyna inaan informationkan wadankii gaarsiino meel kastoo soomaali ay joogto aan isticmaalno media ha noqoto social media ha noqoto ama wadankii inaan awareness ka sameyno saasaan anaga rabnaa waa gartay barnaamijkan dabcan waxaa ka shaqeeya hay-adda qaxootiga ee u n h c r ta oo adiguna aada u shaqaysid sidee lagu cabirayaa in barnaamijkan ama wacyigelintan lagu guuleystay iyo in kale ma jiraan nidaam aad ku cabirtaan ama aad ku qiimeysaan
waa waxa anaga xoog hadda saarowno oo next waxaan xoog aragna inaan saarno taasna waxaan hadda haddaa ogtahay capacity building badan baan sameynanaa moogina oo ah dadka maxaa hay-adaha soomaalida oo wadanka ka shaqeeyo baan hadda waxaan tababaroona si ayka naftigooda ay u sameeyaan awarenesskan informationkan weliba oo wacyigelintan ka qayb qaataan ayakana markaas inay maxaa noo soo gudbiyaan inta qofka maalinta imaado inta isbedesha inta anaga naftigeena taasaa rabnana xoog saar lakin muhiimka kow waxay horta inaan horta aan information aan sii dayno oo dadka gaarsiino marka insha allah waxaan rajeynaynaa faceka labaad inay noqoto inaan dayta iyo wax soo aruurino oo aan ogaano inta qofo oo isbedelay ama inta qofoodo aan maxaa lajiraa ka qayb qaadan inay ka fekeraan waxaan waxaa laga heli karaa website baan sameynay oo dhan aa ka fiirsan karta website oo layidhaha telling the real story dot com maxaa facebookna waxaan ku sameynay wax layidhaha soo bandhiga xaqiiqda taxriibka halkaasaa laga fiirsan karaa hadda maasha allah maalintii adi bishii waxaan helnaa saddex boqol oo kun oo soo gasho oo fiirsato dadka u badanna waa dadkii soomaaliya jooga
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dcom au xariijin soomaali